barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e-da dhegaystayaal dadka u dhuun daloola taariikhda dhow ee soomaalidu siday og yihiin sanadihii hore ee dagaalkii labaad ee dunidu intii uu socday dhammaan dhulka soomaalida ee geeska afrika wuxuu u gacan galay ingiriiska marka laga reebo jabuuti oo waayadaas farenji somalilan loo yiqiin kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo afartankii bay ahayd afrikada bari markii ciidamadii talyaaniga lagu jabiyey halkaasna laga dhisay maamul ciidan oo loo bixiyey british military administration lana macno ah maamul askareedka ingiriiska kaasoo soomaalidana la wada hoos keenay iyadoo weli colaadii dagaalkii labaad ay aloosan tahay ayaa waxaa baraarugay ummadihii la haystay ee hurdada dheer ku jiray hindiya ilaa masar galbeedka ilaa afrikada bari dadyowgii muddada dheer la gumaysanayay ayaa gelgishay qareennadii gobonnimada ee dunida saddexaad ayaa fariimaha isu tabiyey isuna sheegay ummad waliba inay daw u leedahay cidda gumaysiga ku haysata inay ka xorowdo soomaaliduna waxay ka mid ahayd qurumihii ugu horreeyey ee inta dareenkaasi ku dhex siday u dhaganugulaaday waxna ku qabsaday dareenkaas madax banaani doonka ah ayaa haddaba wuxuu suuro geliyey bishii may sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii dhalinyaro saddex iyo toban ah oo kala qoro iyo kala dagaanba ah asii soomaalinimo isu keentay inay abuuraan urur siyaasadeed casri ah dhulka soomaalida kii ugu horreeyey waa markii dambe ururkii magaca israel amaba leego taariikhda ku galay ujeedooyinkii uu ku howlgeli jirayna ay ugu waaweynaayeen xoraynta iyo midaynta soomaalida geeska afrika ku kala firisan iyo qorista af soomaaliga waxay ahayd mabaadi'dii muddo labaatan sana ku dhow ay ku taabeen taageerada buuxdo ee dadweynaha taasoo ku timid waxbaridii siyaasadeed ee soomaalidii iyaga u janjeertay ay siin jireen iyo halgankii ka dhabta ahaa ee madax banaanida dalka ay ugu jireen in yar mooyee tii miyi joogtay iyo tii magaalo joogtay muddo gaaban bay soomaalidii isku calool ku noqotay geeska afrika kob ay kaga noolaydba leegadii ayaa isku uur ka dhigtay erayo kooban oo la isku aaminay ayaa la wada qaybsan yahay oo ruux walba dabnaha ka saaran waa gobonnimo ama waa calan ama waa qarannimo ama waa midnimo xisbiga ayaa markuu doono dadweynaha kiciya markuu doonana fariisiya isaga ayaa ummaddii oo idil duwaaqa ugu riday qabyaaladda iyo ku dhaqankeedu inay yihiin waxaa asaageed soomaalida ka reebay ee in la gumaysta baday mar qura intay doodaas wadar ahaan u rumaysatay ayaa muddo dheer waxaa geyigii gabaabsi ku noqotay cid soomaali mooye reer hebel sheegata taana siday ila tahay waxaa ugu wacnaa madaxdii xisbiga oo iyaga qudhowduba daacad ka ahaa wixii ay dadweynaha u sheegayeen halku dheggu wuxuu ahaa kani waa ugaas kani waa addoon waa inaan ilownaa shirkii la isugu yimaado iyo kulankii meel lagu qabtaba waxaa leegada iyo soomaalidii taageeri jirtay dhaqan u ahaa inay mar walba soomaalinimo isku guubaabiyaan istaakulayn dhexdooda ah ay isku tirtirsiiyaan iskuna dhaarsadaan cadowga gumaysigooda u ooman la dagaalankiisa inay isku duubni ku galaan mararkaas oo kalena waxay si wada jira ugu heesi jireen heesihii xilligii gobonnimo doonka tii ugu caansanayd heestii cali mire midhaheeda lahaa ee meerisyadeeda ay ka mid ahaayeen soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageera weligiin idinkay isu tooqahayoo idinkay isku taamahayee aadanuhu tacliim badayo waddankiisi taageer tullo geela oo dhacan baa toogasho u bareertaan ma dhulkaas dhanee tegay baan nina dhagax u tuuray hadba waxaan la taahaayoo tagoga uga qaylshaa nin dhulkiisii cadow taaboo u tol waayay baana hadba waxaan la ooyaayoo ilmadu iiga qubataa ikhtiyaar nin loo diido la addoonsadaana kabihii ay leegadu guuraabinta ummadda u adeegsatay maansada ayaa ugu waxtar badnayd sida la wada ogyahayna hidda ahaan markii ay colaayo qabaa'ilka soomaalida ka dhex aroosanto gabyaa waliba isaga ayaa tolka uu ka dhashay qareen u ahaa oo gabayada marna ku dagaalgelin jiray marna wixii eeda ah oo loo soo jeediyo kaga daafici jiray xilligii leegada ayaa raggii sidaas ahaa isbeddel weyne ku dhacay mar qura ayay maansadoodii waxay u rogeen tu ay soomaalida ku wada guubaabinayaan oo qabyaaladana ay ku nacsiinayaan muddo gaaban ayay waxay ku noqotay maanso dadweynaha qarannimada lagu jeclaysiinayo laguna tusaayo gumaysiga haysta si heeryadiisa la isaga tuuro meel walba oo dhulka soomaaliyeed ka mid ah waxaa ku noolaa kana howlgeli jiray rag iyo dumar fara badan oo curinta qaybaha maansada magacyo waaweyn ku lahaa kuwaas ayaa iyaga oo mabaadi'da xisbiga hirgelinaya waxay qayb weyn ka qaadan jireen abaabulka ummadda iyo qaranka yeelkeeda dadkuse iskuma jiree waxaan marnaba la iloobi karin oo aan waana lala mid ahayn allah u naxariistee gabyaagii la oran jiray cali xuseen xilsi oo mikrofoonkai xisbiga iyo astaantiisii muuqa dheerayd lagu tilmaami karo gabyaagii xisbiga oo uu ahaa ka sokow wuxuu kaloo ka mid ahaa ururka xubnihiisii horseedka lagu magacaabi jiray ee howlaha adadag ee halista ah loo diri jiray madax iyo howlwadeennaba dadkii xisbiga iyo howlihiisii u dhuun daloolay siday noogu warrameen wuxuu cali ahaa danta guud markay joogto nin aan nasashada aqoono aad u dhiiran maanse yaqaan ah isaga daraaddiisna ay soomaali badani ururkaba ugu soo biiri jirtay sixidii gubaabada ahaa ee cali xuseen uu gumaysigii talyaaniga dharka kaga dhigi jiray ummaddana uu ku gubaabin jiray waxaa ka mid ahaa geeraar uu tiriyey jeer madaxdii xisbigu ay shir u qabatay odayo soomaaliyeedoo lagu tuhunsanaa inay xagga talyaaniga u janjeeraan wadahadalkii intii aanu bilaaban ayuu cali goobtii ka tiriyey geeraarkaas uu ku muujinayo siricii iyo saxabiistii uu gumaysigu dadweynaha ku hayay kaasoo uu si gaara ugu soo qaaday beeralaydii talyaanigu iyaga oo qasbaaya siday soomaalida beeraha ugu falan jireen sidii ay keliyada ugu qodan jireen ee markii inta roobdo oo uu dhulku dhiiqoobana ay kaabadaha uga dhigan jireen intay caloosha u seexiyaan tuducyo geeraarkaas ka mid ah ayaa waxay ahaayeen ikhyaartaa imaqlaysiyo odayaasha tanjoogow sida awr hayimoobay oo alaabtii qubi waayey ummadda la raraayo ee usha loogu daraayo ma waydaan arkahayn webiyaasha asayliyo janaalaha kan agteenna suu abeese diraayo ragguu laayey abeelle eh la dhacaayay alwaaxa ee afka dhiigu da-aayiyo agoontii yaryarayd ee aabbihii korinaayey uu ka gooyey unuunkana miyaan taala arkaynin hablaheenni ugbaa iyo oryihii aad qabteen ee markii ay umuleen laga tuuray ilmahaayee lagu abuur faranaayey taa miyaan la arkaynin ilaahu ku naxariiso cali xuseen xirsi ayuu ahaa dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidoona maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbaydno